بsم الlh الرحmn الرaحيم الحamdu للh رb العاalمين وsلى اllه وsلم عlى نبيinا mحمd وعlى آlه وأصxaabه أجمعين أmا bعd qala الإmam الbخhariي رaximh الlه taعaalى bab qala xadaثna أbu mعmr huو cabdاللhi بن cmri qala xadaثna cabdالwاriث huوa بن سacيid التnmurي عan xusayni alxusayn بn waqd اlmclm عن cبd الله بن برyدة qال xadaثnii يحyى بن يعmر أن أbا الأسود الdيlي xadaثه عن أbي dr رضي الله عنه أنه smع النبي صلى الله عليه لي وسلم yquuل nbgo dhahayu mqlay laysa min rajuli ay laysa rajuل nin ma jiro idacaa sheeganayo لغayri أbiihi aabihii waxaan ahayn sheeganayo wاlxaal huwa isaga oo yaclamuhu og ilaa kafara biاllaah ilaa haddii uu sheegto alla uu ku kufriyey waman iddacaa qofkii sheegto qowman qolo qolada oo laysa lahu isaga uunan u sugnaanin fiihim iyaga dhexdooda nasabun wax nasaba uunan ugu sugnaanin falyatabawa ha diyaarsado maqcadahu meeshuu ka fadhiisan lahaa min annaari naarta alimaamu albukhaari waxa uu yidhi baabun baab marka marka uu yidhaahdo tarjamo la-aan waa kalfasli limaa qablahu wuxuu isaga ka horreeyey ayuu fasal oo kale u yahay ayb meesha kii kan ka horreeyey xadiidkan uu ka waafaqayana waxa ay tahay maadaama yeman ugu sheegay laysku khilaafay qoladan yemantu inay ismaaciil galaan iyo in kale oo imaamu albukhaari isaga uu soo rajaxay in ismaaciil ay galaan xadiidkii reer aslamna uu keenay naga raal ahaado khamiista iyo jimcaha ma lagu dhigto meeshaan marka intaan isaga dhihin raal ahaado ayb marka maadaama qoladaas reer yeman laysku khilaafay inay ismaaciil galaan iyo inaynan gelin iyagii marka nasabkoodu haddii xadiidku uu sheegay in ismaaciil ay galaan waa inaan meel kale loo nisbaynin kaanahu sidaas oo kale calaaqo ula leeyahay xadiidka baabka baabkii kan ka horreeyey ayb laysa min rajulin qof ma jiro iddacaa sheeganayo ligayri abiihi aabbihi waxaan ahayn sheeganayo wa huwa yaclamuhu isagoo og aabbihi yaqaana waa qeyd haddii uunan aabbihiis garanaynin oo isaga aqoon darro darteed uu qof kale isu maleeyo inuu dhalay binaan calaa daalika uu markaa qofkaas isku magacaabo dembigan male isaga laakiin qofkii isaga og iyo dembigan yeelanayo ilaa kafara billaahi riwaaya marka waxay leedahay waa kufri oo billaahi aan ku daraynin riwaayadaas marka iyadoo iska waadixoo kufri weeyaan marka la yidhaahdo kufriga uu yahay waa kufru nicam min baabi kufri nicma wey aabbaha maadaama uu sabab kugu ahaa adduunyada nicmo uu kugu lahaa haddaad iska diidood nin kale aabba ka dhigato nicmadii baad ku gaalowdeed ku kufrisay kufri marka nisbada uu ka noqonayo sidaas wey ilaa kafara billaahi haddii la yidhaahdana in lagu xambaaro hadduu xalaashado isagoo og xukunkeedana yaqaano cid cidi aynan ku dirqinin haddii uu xalaashado wuxuu noqonayaa shay xaaraam ah qof xalaashaday binaan calaa daalika ayuu kufri akbara uu ugu dhacayaa ayb haddii kalena kufrigu waa min baabi kufraani nicam nicmooyinkoo lagu kufriyo kale waaye waana kufri asqar ah waman iddacaa qofkii sheegto qowman qolo qolada oo laysa lahu isaga uunan ugu sugnaanin fiihim iyaga dhexdooda nasabun wax nasaba uunan ugu sugnaanin falyatabawa ha diyaarsada maqcadahu meeshuu ka fadhiisan lahaa min annaari naarta uu ka fadhiisan lahaa qala xadaثna caliي bnu cayaash qala xadaثna xariizu wahuwa xariizu bnu cuثmaan weeyaan jariir ii qoray jariir ma aha laakiin waa xariiz waa xariizu bnu cuثmaan ayb qala xadaثnii cabdulwaaxid ibn cabdillaahi الnasriy qaala samictu waahilaةa bna اlasqac yaquulu xadiidka sidaan oo kalena waxaa lagu tirinayaa min yani cawaali albukhaari bukhaari asaaniiddiisa caaliga ayuu ka mid yahay kan hulaahi ma ahan hadda laakiin maadaama afar uu yahay xariizu bnu cuhmaan inuu hal nin ka taga bukhaari uu ka tirsado ayaa waxay tahay marka sanad caali a noqonaysa ayb qaala samictu waailata bna alasqac yaquulu qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wali wasalam ina min acdami alfiraa been midda ugu weynin badan beenyaalo midda ugu weyninka badan an yaddaciya arajulu qofku inuu sheegto waaye ilaa gayri abiihi abihi qayrkii inuu sheegto ina min acdami alfiraa alfiraa waa jamcu firyatin beenyaalo midda ugu weyninka badan waxaa ka mida an yaddaciya rajulu ninku inuu sheegto ilaa gayri abihi aabbihi cidaan ahayn ow amase yuriya inuu tuso caynahu ishiisa inuu tuso maa lam tara waxaynan arkin ishiisa inuu tuso waxaynan arkin maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa riyada oo waxaunan ku riyoonin inuu yidhaha waa ku riyooday waa been sababta ay been ugu weynaateen waxa ay tahay ru'yada xadiidka nebiga sal ll slam wuxuu leeyahay ru'yadu waa dhowr nubuwada dhowr qaybood oo nubuwadii ka mida qayb ka mid ah oo bishaaraadkii iyo danebinimo iyo waxii dambe waa dhammaaday laakiin bishaaraadka qofka uu helaayo waxaa ka mid ah ru'ya saalixa qof wanaagsan hadduu qofka ugu riyoodo wax wanaagsan waa bishaaro nooc marka waxay ka mid tahay nubuwadii qayb oo nubuwadii ka mida marka ninka riyo wax alla ounan tusin yidhaahdo waa arkay oo ishiisa tuso waa nin ka been sheegaayo qayb nubuwadii ka mida iyo bishaaraadkii wax ka mida nin ka been sheegaayo sidaasay marka u noqotay beenaha kuwa ugu weyninka badan ow yaquula ama inuu yidhaahdo calaa rasuuli illahi sal l slam nebiga korkiisa uu ka yidhaahdo maa lam yaqul waxaunan nebigu dhihin ama inuu nebiga ka yidhaahdo waxaunan isagu uunan dhihin ee tanna kitaabulcilmi baan kusoo marnay waa dembi weyn nebiga wax uusan dhihin marka laga sheego waxay la mid tahay ilaahay oo been lagu abuurtay oo kale maxaa yeele nebiga calayhi salaatu wasalaam wixii laga sheego waa xugun ay noqonayaan diini ah xugunka diiniganad ilaahay baa lagu caabudaa oo qof kale iyo rasuulka isku mid maaha sala allahu calayh waali wasalam qof kale beenta aad ka sheegto xugun kama dhalanayo weyn laakiin nebiga beenta aad ka sheegtaa waxaa ka dhalanaya xugun sharci ah xalaal iyo xaaraan iyo waajib iyo manduub iyo yacnii waxyaabahaasaa ka dhalanaya ayb maadaama marka axkaam sharciga ay ka dhalanayso nebiga sala allahu calayh waali wasalama hadalkiisa waxaunan dhihin oo laga sheego aaday khatar u tahay marka waa in layska ilaaliyo ayb culamada qaarna marka gaalnimo oo diinta looga baxayay gaarsiiyeen mashhuurna weeyaan ah kutubta musalaxa ayay aaday mashhuur ugu tahay masaladan markay ka hadlayaan ayb qaala xadaa markaa nasabkii baa ku jira xadiidkan waa inaan nasabkii marka laga been sheegin qaala xadaanaa musadadu huwa bnu musarhad abulxasan albasri qaala xadaanaa xamaadu huwa bnu zayd ibni dirham can abi jamrata wahuwa nasr bnu cimraan addubaci qaala samictu bna cabaasin radia allahu canhuma yaquul qadima wafdu cabdilqays ayaa soo galay calaa rasuuli illahi sal l slam ayay u soo galeen faqaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow inaa anagu haada alxaya qoladeennan yaan nahay min rabiicata rabiica xaggeeda ayaan ka ahaanay ayb inaa anagu haada alxaya qoladeennan ah min rabiicata reer rabiicana ka ah qad xaalad waxaa teebay beynanaa annaga iyo beynaka adiga kufaaru mudar mudar gaaladoodii ayaana kala dhex galay xagga dhulka oo yacni meesha aan ka imaanayno waa meel fog annaga iyo adigana waxaa noo dhexeeya gaaladaas reer mudar meeshaa marka maxaa laga qaadanaa maxalushaahidka meeshaan waa inaa haada alxaya min rabiica waxaa laga qaadanaya qoladan oo ah qoladan wafd reer cabdilqays qoladan reer cabdilqays mudar ayagu ma aha waa rabiica horaa waxaan u sheegna carabta mudar iyo rabiica inay cadnaaniyiintu mudar iyo rabiica wa marka qoladaani iyagu mudar ma aha oo waa reer rabiica inay yihiin ayb falow amartanaa haddii markaa wuxuu yidhi falasnaa nakhlusu ilayka falasnaa nagu manihin nakhlusu ilayka inaan ku soo gaarayno adiga xaggaaga ilaa fii kulli shahrin xaraamin bil walba xurmo leh maahane afarta bil oo xurmada leh ee dagaalka dadku aynan qaadin unbaan kuu imaan karnaayo qoladaa aan soo dhex mari karnaa dagaal la-aan bilihii kale waana waa nala dagaalamayaano dhibkoodaa jiro falow amartanaa haddaadna amri lahayd biamrin arrin na'khuduhu canka adiga xaggaaga aan ka qaadanno wanuballiquhu aan gaarsiinno man waraa'anaa dadka naga dambeeyo diinta marka dhuuxeeda intaas waa nacam in nebiga laga qaato oo waxyiga la barto oo diinta diin saxeixa la barto dadkana la gaarsiiyo intaas waay xaqa nacam shayga wanaagsani waa intaa marka qoladaani waxay leeyihin rasuul allow waxaad na bartaa wax adigana aan kaa baranno oon annaga cilmi noo noqdo dadka naga dambeeyana aan sii gaarsiinno ayb qaala sala allahu calayh waali wasalam nebigu waxau yidhi aamurukum biarbacatin afar baan idin farayaa wa anhaakum can arbacatin afar khaslana waa idinka reebayaa aliimaani billaahi alla oo la rumeeyaan idin amrayaa shahaadati an laa ilaaha ila allah iimaan muxuu yahay marka shahaadati an laa ilaaha ila allah wa iqaami asalaah wa iitaa'i zakaa iyo wa an tu-adduu inaad gudataan ilallaahi alla aa u gudataan khumusa maa hanimtum waxa aad haniimaysataan shan marka loo qaybiyey meeshii wa anhaakum waxaan idinka reebayaa canidubbaa'i baan idinka reebayaa bocorka dubbuhu waxaa weeyaan bocorka weyn oo dhexda laga qoro inta la qoro dhexda laga saaro laga bixiyo la qallajiyo weel laga dhigto markaa biyaha iyo lagu shubto ayb waalxantami xantamka waa ashuunka isaguna wannaqiiri iyo geedka la qoday oo inta la qoday quluc laga dhigto biyo iyo waxaa lagu shubto waalmusafati iyo midkii la dharoobay oo laami lagu dharoobay xadiidkanna meelo kitaabuliimaan waa nagu soo maray iyo meelo kaleba wuu nagu soo maray ayb maxalushaahidkuna hadda waxaa weeyaan qoladan reer cabdilqays rabiico waaye iyaga ee mudar ma aha oo nebiga dhinaca xaggaas kama soo galaan nebigu isaga mudarow ku abtirsanayaa soo maaayb qaala xadaanaa oo quraysh iyada mudaray ku abtirsanaysaa mudar bay gashaa ayb qoladaan marka mudar iyagu ma aha waa rabiica nebigu marka waxay ku kala leexanayaan marka mudar iyo rabiici kala yacni waxaan ujeedaa qoladan siday u socdaan iyagu mudar ma gelayaan oo carabta kale ayaa uga sokayso mudariyiinta ah ayaa nebiga uga sokeeyaan kuwan reer cabdilqaysna de waxay ahaayeen dad islaamnimadoodu aad u horreysay ahayd qaryo juwaafa la yidhaahday deganaayeen baxrayn iyo meelahaasay ka imaan jireen qoladan marka mudar baa nebigii iyaga u kala dhexaysay oo aynan ka soo gaari karin nebiga calayh isalaatu wassalaam yb qaala xadaana abulyamaan wahuwa alxakm bnu naafic qaala ahbarana shucayb can الzuhriyi can salim bni cabdillaahi ana cabdاllahi bni cumara radi allahu canhuma qaal samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalam yaquul nebigu odhahayaan maqlay wahuwa cala lmimbari isagoo mimbarka fuu saaran alaa hooy ina alfitnata fitnadu haahunaa meeshaanay ahaatay ayb yushiiru ila lmashriq isagoo markaa wuxuu ishaarayey bari iyo qorax soo bax qorax soo baxna de marka ciraaq iyo dhulkaas najdi baa jiray min xaysu meel yatlucu uu ka soo baxaayo qarnu shaydaani shaydaanka geestiisa geeskiisa uu ka soo baxaayo marka dhulkaas ciraaquu nebiga ishaarayaa fitanku meeshaa inay ku badanayaan fitankii waaweynaan meeshaasay ka dhaceen oo waqtigii yacnii waqcatuljamal meeshay ka dhacday waqtigii sifiin oo mucaawiyey cali meeshii dagaalku uu ka dhacay khawaarijta meeshii lagula dagaalamayo nahrawaan waqcadaas nahrawaan iyaduna meeshaasay ahayd xaruuraa waa ciraaq iyo dhulkaas xuseen bin cali meeshii lagu dilay waa meeshaas oo waxaa weeyaan karbala ayaa lagu dilay ee kuufa ay ku dileen wahaakadaa marka ilaa iyo tataarta fidnadeeda iyo dhibkeedii meesha uu ka dhacay waaye meel marka haddaad kitaabkan albidaaya nihaaya aada akhrisaan fitan fara badan oo ciraaq uu ka dhacayayaad arkaysaan ayb oo waqtiyada qaarkood la leeyahayba qudrigaas ciraaq oo dhan wax ka soo xajiyey ma jirin fidno iyo dagaal dartiis ayb marka hadhow dambana meesha dajaal uu ka soo baxaayo waayo xadiidkii nawaas ibnu samcaan waatou ahaa inahu yakhruju khullatan bayna alciraaqi wa shaam wuxuu ka soo bixi doonaa luuq ama yacni meel u dhexaysa shaam iyo ciraaq ayuu ka soo bixi doonaa atbaacu dajaal dadka dajaal raaci doona waa reer mashriq dadka bari iyo dhinacaas ka imaanaya waay nebiga sal l slam waa kii yidhi yatbacu dajaala sabcuuna alfan min yahuudi asbahaan calayhim اطayaalisatu yahuud waxaa yani dajaal waxaa raacayo yahuudda asbahaan asbahaan waa iiraan dhulkan marka ciraaq iyo iiraan mashriqay isku yihiin yahuuddaas baa raaci doonto asbahaan joogto toddobaatan kun oo culimmadooda raaci doonaanoo dharkii yacni go-yaalkii wataan oo iyagu marka astaantii culimmadoodu ay wataan ayb waxaasoo dhan marka waxay ku tusayeen meesha nebigu ishaaraya marka meeshaas ayb ayb ibnu xajar marka xadiidka koowaad markuu ka hadlayay wuxuu yidhi wafi lxadiidi taxriimu اlintiqaa'i min الnasb xadiidka waxaa laga qaadanaya min nasabka in laga dhowrsado ayb min الnasb اlmacruufi nasabka la yaqaano in laga dhowrsado in la bedelo wاlidicaa ilaa gayrihi waxaa kaloo ku tusaya xadiidka wاlidicaa'i ilaa gayrihi nasabka saxdaa qofka uu leeyahay nasab aan ahayn inuu sheegto xaaraan inay tahay ayb leanna aabbihiisuu ku kufraya nicmadiisa waquyida fi اlxadiidi biاlcilmi xadiidka dhexdiisa waxaa lagu qeyday cilmi wahuwa yaclamuhu baa layidhi walaa budda minhu fi lxaalatayni labada xaalana saas waa ihbaatan wa nafyan yani marka la sugaayo iyo marka la anfinaayaba waa inuu cilmi jiro lianna alihma maxaa yeeley dembigu inamaa yataratabu wuxuu ka ratibmaa ou ku duldhacaa cala alcaalimi bishayi qofka shayga og almutacamidi lahu u qasday qofka dembiga uu haleelayo waa in laba wasfi laga helo ogaal inuu og yahay waxaa qof jaahila ilaahay ma cadaabayo ayb hadduuse isagu ku gabood falin jahligaas haddii asaga isagoo wax ogaan karo oo isagu uunan wax ogaanin markaa dabcan cudurdaar inuunan yeelanin waa laga yaabaa marka laakiin qofkii isagoon gabood falin haddana jahli uu haysto macduur shayga labaadna waxay tahay qofku inuu u qasday waxaan wixii kaga dhacay isagoon u qasdinoo lagu qasbay ama isagooba yani qalbigiisii markaa uu ka maqan yahay iyo waa macduur wa fiihi jawaasu itlaaqi alkufri cala almacaasi gaalnimada yacni in macaasida in lagu itlaaqi karo kufri horena waa usoo marnay kitaabulimaana ku soo marnayo baabun almacaasi min umuuri aljaahiliya macaasidu marka waxay ka mid tahay umuurta jaahiliya kufriga ayay ka mid tahay laakiin kufrigeedu hadda wuxuu noqonayaa de macsidu hadday tahay iskeed hadday gaalnimo u tahay haddii istixlaal ou la socdo iyadu iskeed aynan gaalnimo u ahayn marka hadda kufri akbaray noqonaya haddii kalena kufri as ayb baabu dikri aslama wa difaara wa musaynata wa juhaynata wa ashjac ayb baabu dikri aslam qoladaa aslam sheegitaankooda caddayntiisiibu u baab yahay wa difaar iyo difaar wa musaynata iyo musayna iyo wajuhayna iyo waashjac iyo qoladaa marka ashjac ayb oo marka wuxuu leeyahay ayb musayne iyo khifaar iyo ashjac saddexdooda bilitifaaq waa mudar aslam iyo juhaynana waa la ysku khilaafay ayb oo iyagu reer mudar miya mase ma aha ayb aslamna shalay inaan soo marnayn u malaynaan ayb oo qoladii wax tuuranayay markuu nebigu ku yidhi yaa bani irmuu yaa bani ismaaciil aatii uu dhahaya nebiga sal l slam reer iyagu qoladaa reer nabilah ismaaciil ay ku abtirsadaana shalay aan kusoo marnay ayb mudar miya mase ma ahan khilaaf baa laakiin ku jira ayb qال xdثna أbو نعيم هو الفضل بن دukayn qال xdثna سفyان هو بن سعيد الثوري عن سعد بن إبراهيم عن cبدالرحمن بن هرmز وهو الأعرج عن أbي هريرة رضي الله عنه qال qال النبي صلى الله عليه ولي وسلم نبgu waxau yihi qrayش qrayش والأنصاaر أنصاaر وجuhayنة جuhayنة ومuزaynة مuزaynة iyo وأslمu qolooyinkaasoo dhan وغifاaru وأشjac mawاaliya weeyaan kuwa aniga mawaalidayda waayo waa gacalkaiyo waa kuwa aan yani isgarabsanayna macnaha saas waa lianna alwalaa kelimadan alwalaa waxaa weeyaan alwalaa huwa almaxabatu wاlnusratu waa jacayl iyo gargaar waa dadka aan isgarabsanno weeyaan buu leeyay wuxuuna u jeedaa dabcan kuwa muslimiintaa nacam maxaa yeele gaalada iyagu shaqo iskuma laha nebigii gaaladii qolooyinkan marka muslimiintooda dad badan baa ka islaamay waa gacalkayga iyo kuwa aan isgarabsan uu leeyahay laysa lahum ma laha iyaga mowlan mowla ma laha duuna allaahi wa rasuulihi alleh rasuul ka soke mowla aan alleh rasuul ahayn ma lahan iyaga ammaanay u tahay marka sidaan ammaan ayay u tahay marka qabaa'ilka qaarkood in la ammaani karo hadday islaamnimada ay ku fiicnaadaan oo islaamnimadii u gargaaraanoo islaamnimadii ay ku taagan yihiin amaba ay soo islaamaan dhib la-aan way ka fadli badnaanayaan kuwa kale oo waxa lagu kala khayr badan yahy lagu kala karaamo badan yahay waxay noqonaysaa alla ka cabsiga oo ilaah shalay waxaan soo marnay ina akramakum cinda allaahi atqaakum waxaa idinkugu maamuus badan ilaahay agtiisa idinkugu karaamo badan kuwa idinkugu alla ka cabsi badan nebiguna intaas wax ku qiimayna bis-un sala allahu calayhi waali wasalam qaala xadaanii moxamed bnu hurayr الزهري قال xdثna يعqوب بن إbrاhيم يعqوب بن إبراhيم بن سعد waay عن أbيه عن صالح هو صالح بن kaysان qال xdثna نافع أن cبداللahi أخبره أن رsuuل الlahi صلى اه عل وسلم qاla عlى المنbri نebiga mimberka korkiisa ayuu wuxuu ka yidhi غifaaru غifaar غafar الlahu lahaa allah u dembi dhaaf marka غafar الlahu lahaa laba macno اxtimaale macna الducاa iyo macna الkhabr oo macna ducaa markay tahay allah u dembi dhaafo wa khabar markay tahayna gafara allaahu ilaahay waaba u dhaafay lahaa iyada waaba u dembi dhaafay dabcan kuwa muslimiintaana loo jeedaa gaaladooda lagama hadlayo wa aslamuu qoladaa aslamna saalamaha allaahu ilaahay waa nabadgeliye ama saalamaha allaahu allah nabadgeliye wa cusayatu cusayana casat illaaha wa rasuulahu allay rasuulay caasiyeen nebigay ballan uga baxeen qoladaan marka intay yidhaahdeen rasuul allow dad na sii iyo waxa loo yacni diinta iyo na baro islaamnimada waxay isu muujiyeen ayay intay nebigu uu dad ku daray diinta baro ayay laayeen niman marka xunay ahaayeenoo nebigu qunuud baa bil buu qunuudaya iyaga uu habaarayay marka nacam ricil iyo dakwaan iyo cusaya iyo qolooyinkaasay ahayen ayb marka magacyadoodiibuu marka tafaa'ul iyo uga soo bixiyey kuwa kale hifaar gafara allaahu lahaa wa aslam saalamaha allah ayuu yidhi marka iyaga magacooda ayuu wax fiican uga bixiyey rasuulku sala allahu alayh waali wasalam kuwaana de magacoodii waxaa looga bixiyey magac wax xun lanna aljazaau min jinsi alcamal wa cusayatu cusayana casat illaaha wa rasuulahu marka qabaa'ilka de wixii fiicanna inay waafican yihiin la dhihi karo wixii xunna ay xun yihiin ayb waxa marka de dabcan laga fiirinaana waa qalabadai badnaanta iyo waxyaabahaas nacam iyo sida ay khayrka ugu degdegaan qala xadaanaa muxamedun huwa moxamed bnu salaam weeyaan ayb moxamed ibnu yaxya dihli baa la yidhi laakiin moxamed ibnu salaam inuu yahaa xoog badan lanna moxamed ibnu yaxya dihli cabdulwahaab ibn cabdilmajiid athaqafi waxba kama una warinin qaala ahbaranaa cabdulwahaab athaqafiyu huwa cabdulwahaab ibnu cabdilmajiid athaqafi can ayuba huwa ayub ibnu abi tamiimata asakhtiyaaniy عن محمد هو بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسلموا saalمha الله وغفاar غفر الله لhا غفاar marka waa qolada abudar uu ka dhashay ayb waxayna ahayn de qolo islaamka waqti hore islaameen oo abudar baa intuu islaamay laabtay oo dadka islaamka u bandhiga way raaceen islaamnimadooda qadiim ayada horeysay marka qolooyinkii marka iyagu jaahiliyada isla weynaan jiray oo xooga badnaa oo yacni tirada badnaa iyo markii dambe waxay iska noqdeen qolooyinkaasi khifaar iyo ayaa nebiga oo mudnaanta ka siiyey ayb saan arki doonaba qaala xadaanaa qabiisatu wahuwa qabiisatu bnu cuqba qaala xadaanaa sufyaan huwa bnu saciid athawriyu ayb xaa waxadaanii moxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qala xadaana bnu mahdiy cabdiraxmaan bnu mahdi weyaan albasri can sufyaana huwa hawriyu can cabdilmalik bni cumayr can cabdiraxmaan bni abi bakrata can abiihi qaala qaala nabiyu sal l slam nabigu waxau yidhi ara'aytum bal ii sheega in kaana juhaynatu juhayna iyo wamusaynatu iyo waaslamu iyo wakifaaru khayra min bani tamiimin ayb ay ka khayr badan yihiin reer bani tamiim wa bani asad wa min bani cabdillaahi bni khatafaan wa min bani caamir bni sacsaca ayb bal ii sheegu yidhi hadday nimankaa hore nimankan dambe ay ka khayr badan yihiin bal ka warramo faqaala rajulun ninbaa wuxuu yidhi khaabuu wa khasiruu saaba hadday tahay waa halaagsameen yidhi waa hoogeen waana khasaareen faqaala nebigu waxau yidhi hum khayrun hum iyagu kuwaas hore khayrun way ka khayr badan yihiin min bani tamiimin wamin asadin wamin bani cabdillaahi bni khatafaan wa min bani caamir bni sacsaca waagii jaahiliyada kuwaan baa xoog badnaa jiro yacnii muuqan jire markii dambe islaamku kuwaasaa islaamnimadii aqbalay oo ku horumaray ayagaasaa ka fadli batay marka ayb marka sidaasuu leeyahy nebigu sal l slam hadalkanna wuxuu ku socdaa aqracu bnu xaabis oo ninkaas aqrac wuxuu qolooyinkaanu ahaa reer beni tamiim iyo qolooyinkaasu ahaa ayb ayb marka isagaasaa su-aasha ay ku ayaa hadalka keenay marka isagaasaasaana loogu jawaabay marka ee qofkan hadda wixii ilaahay subxaana wa tacaala dadka uu kaydinayo waa nebiga qoladii uu ka dhashay quraysh ahayd oo dadka marka la fiiriyo ugu fiican iyo haddana waxaad arkaysaa markii dacwada iyo diinka iyo uu rabo inuu faafiyo dhexdooda waa ka dhex faafin waayey waa tii marka dambe ansaar qows iyo khasraj ay soo dhoweeyeen nebiga sal l slam qaala xadaanaa maxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qaala xadaanaa gundaru qaala xadaanaa shucbatu can mxamed bni abi yacquuba qaala samictu cabdiraxmaan bni abi bakrata can abiihi ana alaqraca bna xaabis qaala lilnabiyi sal l salam nebigu wuxuu ku yidhi inamaa baayacaka waxaa kula mubaayacooday uraaqaiiji suraaqu lxajiiji dadka xajka aado xujaajta kuwa xado oo dhaco unbaa kula mubaayacooday ma dad baa ku raacay leeyahsuraaqu lxajiij marka wuxuu ka wadaa reer khifaar ifaar buu ka wadaa yacnii nimankaas ma iyagaa waxaa buu leeyahay dadka xajka soo aaday maryaha ka furtaan u dhacaane ayb inamaa baayacaka waxaa kula mubaayacooday suraaqu alxajiiji min aslama wakifaarin wa musaynata ah wa axsibuhu wajuhaynata inuu yidhi ayb ibnu abi yacquub ayaa shaka ku shakiyey qaala nabiyu sal l slam nebigu waxau yidhi ara'ayta bal ii sheeg niyahow bal ka waran in kaana aslamu aslam iyo wakifaaru iyo wamusaynatu waaxsibuhu wajuhaynatu kuwaas adiga aad tidhi suraaqu lxajiijka hadday khayran kuwa ka khayr badan ay yihiin min bani tamiim wabani caamir waasad waqadafaan ka waran khaabuu wakhasiruu ma ogeyno ma khasaareen qaala nacan buu yidhi haah haddayba sidaa tahay waa u dhammaatay qaala waxau yidhi waladii nafsii biyadihi macbuudka nafsadeyda gacantiisa ku jirtaan ku dhaaranayaaye inahum iyagu la akhyaru minhum waa ka khayr badan yihiin ilaahan ku dhaartay nebigu wuxuu ihi iyagaasaa ka khayr badan waxaad garanay marka maxay uga khayr bateen nasab kale iyo waxaas maaha waxay uga khayr bateen inay usoo degdegeen islaamnimada islaamnimadii markay usoo degdegeen way ka khayr bateen qolooyin hore awal u faani jiray ayb marka qofku awowgey baa wax ahaa iyo aabbahay baa saas ahaa jiray iyo kanaan ahayn iyo waxba mataraysa gebgeb wahay shayga waxtaraayo waxay tahay ina akramakum cinda allahi atqaakum ninkii kaa taqwo badiyo iyo ciddii kaa taqwo badiso waa kaa fiican tahay ayb oo alla xaggiisa kaaga dhowaato waa kaa khayr badan tahay fi dunyaa waalaakhira labadaba ayb adduunyana waa ku dhaafayaan aakhiradiina hadda waxaa weeyaan alla ka cabsigaa un maxaa yeele ninka ilaahay ka cabsado maslaxadiisuu garanaa maa ayb wixii wanaagsan buu la imaanaa maa marka adduun iyo aakhira labadiiba nimankaan iyagada waxay u barteen siyaabo kaloo laysu qiimeeyo islaamkii laakiin si kaloo la yimid ayb qaala xadaanaa sulaymaan bnu xarbin qaala can xamaadin ayb sulaymaan bnu xarb wahuwa abu ayuub alwaashixiyu xamaadna waa ibnu zayd can ayuuba can muxamedin huwa ibnu siriin can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala waxa uu yidhi ibnu siriin marka caado uu lahaan jiraa jirtay haddii uu yidhaa can abi hurayrata qaala qaala kaalada dambe nebigu u jeeda sal l slam hadda qaalada dambe fiiri qaala rasuulullahi lama dhihin laakiin rasuulkaa loo jeeda sala allahu calayh waalihi wasalam aslamu wakifaaru wa shay-un min musayna iyo wa shay-un shay min musaynata reer musayna ka mida wa juhaynata iyo reer juhayna ka mida aw qaala ama wuxuu yidhi shay-un min juhaynata aw musaynata khayrun wuu ka khayr badan yahay cinda allahi ilahay agtiisa aw qaala ama wuxuu yidhi yowma alqiyaamati ilaahay agtiisa iyo aakhira maxaa lagu kala khayr bataa diin un bis nimanka la sheegaya marka waa muslimiinta kuwa laga hadlaya way ka khayr badan yihiin min asadin wa tamiimin wa hawaasina wa qadafaan qolooyinkaas ayb وشhayء min muزaynةa وجuhayna markuu leeyahy fiihi تaqyiid lima طلqa fي xadiiثi abi bakra اladii qablahu xadiidkii hore iطlaaqa ku jiro midkan وashayء min musayna qeyd baa ku jiro muslimiintoodana laga wadaa ayb baabu dikri qaxطaana qaxطaan sheegitaankeeda cadaynteediibuu u baab yahay qaxطaan iyadu waxaa weeyaan yamantoo dhan baa qaxطaan ku abtirsato say u socdaan qaxطaanay tegaya waa qaxdaaniyiin ayb ayb oo nimankaas marka yamantoo dhan baa ku abtirsadaan qaxdaan marka hal hum min duriyati ismaaciil mase ma ahan khilaaf baa ku jira qaala xadaanaa cabdulcasiiz bnu cabdillaahi wahuwa alweysiyu qaala xadaanii sulaymaan bnu bilaal can hawr bni zaydin wahuwa addiiniyu can abilhayf can abi hurayrata radia allahu canhu can اnabiyi sal l slama qaal laa taquumu saacatu saacadda ma dhacayso xataa yakhruja ilaa uu ka soo baxo rajulun nin min qaxdaan qoladaas ka ahaaday yasuuqu nnaasa dadkau kaxaynayaa bicasaahu ushiisau ku kaxaynayaa dadka yasuuqu nnaasa bicasaahu marka macnaheedu waxaa weeyaan dadkau madax u noqonayaa xoog buu madax ugu noqonayaa isagii baa maamulayo marka tashbiih wuxuu ka dhacayaa isagii waxaa lagu shabahay qowsaar dadkiina ari baa lagu shabahayaa arigu yacnii qowsaarku sida uu ariga ugu kaxeeyo usha ayuu dadka isna u maamulayaabaa laga wadaa dadkau maamuli doonaa u xadiidkanna marka wuxuu ka mid yahay calam min aclaami nubuwa ayay ka mid tahayoo shalay waxaan soo marnay cabdullaahi binu camar bnu caas markii laga sheegay inuu yidhi inuu yidhi arrinkan qaxdaan nin qaxdaan ayaa quraysh maamuli doono waa tii mucaawiye uu yidhi yacni been buu sheegay saxna maaha waa maxay xadiidkan dadkiina juhaasha ay sheegayaan kii marka xadiidkii keenay ina hada alamra fii qurayshin arrinkan quraysh unbuu ahaanayaa dhexdooda maa baqiyatnaan laba intay baaqi noqonayso muxuu ku daray isaga marka maa aqaamu diin intay diinta oogayaan marka xadiidkaasiyo kan waxaa lagu jamciyey markaas kan uu imaanayo diintay ka tegayaan quraysh ninkaana qabsanaya marka ilaa xadiidkii hore wuxuu dhahayay maa aqaamu diin soomaa haddii la waaye shardigaasi qaxdaanigaa imaanaya marka labada xadiid wax isdiidaya marka ma aha ayb ninkaani marka weli ma imaanin oo arrinkaani weli ma dhicin laakiin waa dhici doonaa yacni maxaa yeelay jasman uu dhacayaa maxaa yeelay rasuulkaa sheegay sala allahu calayh waali wasalam wamaa yantiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxaa ninkaasi marka see waqtigeebuu imaanayaa seebuu u dhacayaa bacdi ahlilcilmi waxay leeyihin waxaa dhici karto xilliga dajaalka xilliga yani mahdiga inuu imaan doono dabcan mahdigu ninkan maaha laakiin mahdigu inuu dhulka qaarkiis laa'ib uga noqon doonaa dhici doonto marka isagu saa wax ku maamuli doona iyo aqwaal fara badan halkaanuu ku sheegay marka ibnu xajar sharaxuu kugu yaalayb laa taquumu saacatu saacadda ma dhacayso xataa yakhruja rajulun ilaa uu nin ka soo baxo min qaxtaan yasuuqu naasa dadku kaxaynayaa bicasaahu ushiisau ku kaxaynayaa baabu maa yunhaa min dacwa aljaahiliyati baabu bayaani maa kii caddayntiisiiba uu baab yahay yunhaa la reebaayo oo min dacwa aljaahiliyati jaahiliyada habarwacashadeeda ah ayb jaahiliyada isu habarwacashadeeda iska reebidda la iska reebaayo macnuu ansaab iyo nasab iyo hadda laga soo sheekeeyey wuxuu ku leeyahay nasabku waa inuu ku sinaado litacaarafu in la ysku garto bis inuu ku ekaado haddii in laysku gartaa uu ka gudbo ee uu tago in layskugu habarwacdo si gardarro ah waa khalaq qaala xadaanaa muxamedun huwa bnu salaam qaala akhbaranaa makhlad bnu yaziid qaala akhbaranaa bnu jurayj qaala akhbaranii camru bnu diinaarin anahu samica jaabiran radia allahu canhu yaquul gazownaa maca anabiyi sala allahu calayh ali wasalama nebiga maciisa ayaan duulnay waqad haaba macahu iyadoo ay ku soo urureen naasun dad min almuhaajiriin muhaajiriin ka mid a xataa kahuruu ilaa ay bateen waxaa ku soo ururay dad muhaajiriina ilaa ay bateen wa kaana min almuhaajiriina muhaajiriintii waxaa ka mid ah rajulun nin lacaabun kaftan badan ayb nin yacni kaftan badan oo kaftan badan ayaa ka mid ahaa fa kasaca wuxuu dabada ka dharbaaxay ansaariyan min ansaari ancam nin marka ciyaaro badan oo kaftan badan baa muhaajiriinta ka mid ahaa nin ansaari abuu dabada ka dharbaaxay faqadiba alansaariyu ansaarigii waa carooday qadaban caro shadiidan daran xataa tadaacow ilaa markaa yacnii ay isu habar wacdeen wa qaala alansaariyu ansaarigii wuxuu yidhi yaa lalansaar war ansaarey wa qaala almuhaajiriyu yaa lalmuhaajiriin fakharaja الnabiyu sal ا l slam nebigu waa baxay waa soo baxay faqaala waxau yidhi maa baalu dacwa ahli اljaahiliya oo waa maxay maa baalu dacwa ahli اljaahiliya ahlu jaahiliyada isu-habarwacashadeedu xaalkeedu waa maxay uma qaala waxau yidhi maa sha'nuhum shaanigoodu muxuu yahay faabara fa ukhbira waxaa loo sheegay bikascati almuhaajiriyi alansaariya muhaajiriga daba ka dharbaaxiisii alansaariya oo dabada ka dharbaaxay baa loo sheegay bikascati almuhaajiriyi waa masder faacilkiisa loo idaafeeyey mafcuulkiisana nasbistay waay fa ukhbira waxaa loogu warramay bikascati almuhaajiriyi muhaajiriga daba ka dharbaaxistii ou dabada ka dharbaaxay alansaariya qaala waxau yidhi faqaala nabiyu sala allahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu yidhi dacuuhaa ka taga fa inahaa khabiiatun dacuuhaa ka taga maxaa marka damiirku xaggee u laabana laba macnay sheegeen macnaha xooga badan waxa uu yahay isu habarwacashadan inaad qabaa'il isugu yeeryeerataan isu habarwacataan ka taga bacdi ahlilcilmina waxay dhaheen dacuuhaa dabada in layska dharbaaxal kascada ayuu damiirku u laabanaya laakiin ma xoog badna kaas macnaha horaa xoog badan fa inahaa khabiifatun weeyaan mid xun waayo fool xun waxaas wa qaala cabdullaahi bnu ubay ibnu saluul ayaa waxa uu yidhi aqad tadaacaw calaynaa aqad tadaacaw ma isu habarwacdeen calaynaa annaga ansaara yacni annaga korkeenna ma laysugu keen habarwacdeen dadkii aan soo dhoweynay qaxootiga ah miyaa laysku keen habarwacday yuu leeyahay lain rajacnaa ila lmadiinati madiina haddaan u laabano qaswat lmuraysiicay ahayd markaan lain rajacnaa haddaan u laabano ila lmadiinati madiina layukhrijanna alacazu midka sharafta badan wuxuu saari doonaa oo magaalada ka bixin doonaa minha min almadiinati ou ka bixin doonaa aladalla midka dulliga badan rasuulka u jeedaa marka aladal alacazna isagaa isu jeeda markaan isagaa daliil faqaala cumaru cumar waxau yidhi alaa naqtulu miyaanaan dilaynin yaa nebiy allahi nebi allow hada alkhabiida midkan khabiidkaa miyaanaan dilaynin rasuul allow licabdillaahi buu u jeeday cabdullahi bni ubay faqaala nebiyu sal ll slam nebigu wuxuu yidhi laa yataxadatu nnaasu dadka ku sheekaysan maayaan annahu muxamed yani saa isu jeeda nebiga sal l slam kaana yaqtulu asxaabahu asxaabtiisuu dili jiray dadku ku sheekaysan maayaan yani dad aan wax fahmaynin iyaga oo xaqiiqada ninkan aan ogeyn oo keliya garanaayo ninkan inuu annaga lagu dhex jiro un fahamsan yaa waxay ku sheekaynayaan ninkan dadka dad ugu dhow asxaabtiisuu laayaa mar rabuu yidhi marka saas mararka qaar laba mafsadoo nebigu isku fiiriyey sala allahu calayh waali wasalam mafsadada ka imaanaysa ninkan in layska daayo cabdullahi bin umay inuu dadka ku dhex jiro layska dhaafo waa mafsado ayb mafsado kalaa waxay tahay in ninkan la dilo laakiin ay timaado in nebiga sumcad xumo laga faafiyo oo la yidhaahdo afarta xaboo la joogto ayuu laynayaa maalin walba mid buu dilaya wax marka keenaya waxaa weye mafsado waayo iyadana taas marka midna waxay dhib mafsado ku noqonay dacwada midna dadkan muslimiinta unbay dhib ku tahay mafsadadii dacwadaa darnaatay marka dacwada intay mafsado ku imaan lahayd baa waxaa layidhaha layska daayo ninkaa ha loo dulqaato maaha macnayeedu cabdullaahi bin ubay inuusan dil mudnayn saas maaha isagoo in la dilaa waa mudan yahay laakiin waxaa looga tegay maslaxo kale ayb ama yacni min baabi waxaa weeyaan labada mafsada midda fudud in la qaato kanaa marka tiisi ay fududaatay waxaa dareemay marka nebigu sal l slam sida uu yani maslaxada iyo mafsadada markuu fiirinayo weliba dhinaca dacwada inuu aada nebiga uga fiiri jiray sala allahu calayh waali wasalam taasaa dareemay qofkana marka waa laga rabaa meelo badanay soo gelaysaa wixii adiga sumcad xumo ku saabsan oo adiga yani xagga dacwada iyo waxyaabaha kaa raacayo waa inaad ka fogaatid oo dacwada ka ilaalisid tafsiirka rabbanaa laa tajcalnaa fitnatan liladiina kafaruu laba tafsiiray salafka ku fasireen mid ka mida wuxuu leeyahay ilaahu fitnaha nooga dhigin gaalada oo annaga intayna arkaan xumaanteenna iyo dunuubta aan samaynayno oo markaas ayagu diinta ay soo geli waayeen annaga darteen te annaga nagu yani meeshay diinta ka soo geli lahaa yani inaan annaga diintii inaan annaga ka celinno oon camalkeenna xun uga celinno ayb labada tafsiir aayadda mid kamida saasuu leeyahay oo adiga tasarufkaagii iyo ficilkaagii hadduu noqdo tasaruf dadka diinta kasii eryaaya hadduu noqdo waxay noqonaysaa marka diintii baad dhib ku tahay waa midda nebigu uu diidaayo taas wa maanta muslimiinta tasarufkooda marka la fiiriyo wuxuu keenay tasarufkeenni wuxuu sababay wax allaale waxa dhibaatana haysto tasarufkeennaa keenan haddaanu aad ugu fiirsanno xataa cadow inuu yacni naga qaalib noqdo naga adkaado oo yacnii dhibaatooyin fara badan ay nagu yimaadaan dhibaatooyin fara badan inay nagu yimaadaan waxa sababay waa cadowgi waa tasarufkeeni annaga dhinacii kalena waxaad dareemaysaa waxaa weeyaan dad badan inay dacwadii iyo diinkii soo geli waayaanna tasarufkeenna u an marka waan ku dhacnay rabbanaa laa tajcalnaa fitnatan liladiina kafaruu ayb marka in la iska ilaaliyo adiga marka dembigeegaaba kugu filanay inaad haddana dad u noqoto waxay diinta uga cararayeen sabab u noqoto waa halis ayb iyo dhib kastoo dadku ay dhibsadaan haddaad adiga sabab u noqoto ayb ayb macnahaasaa marka xadiidka yaa ku jirto qala xadaanaa haabit bnu mxamed qaala xadaanaa sufyaan can اlأcmash can cabdillaahi bni murata can masruuqi can cabdillaahi radia allahu canhu can الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalama ayb wacan sufyaana can zubaydi can ibraahiima can masruuq ayb waa dariiq kale marka ayb wacan sufyaana marka waxay ku cadfan tahay xadaanaa sufyaan can اlacmash ayay ku cadfan tahay can الnabiyi can cabdillaahi can الnabiyi sal ll slama qaal laysa minaa naga mid maaha man daraba alkhuduuda dhabannada ama daamanka kan iska garaacayo ka iska garaaco washaqa اljuyuuba jeebabka jeexjeexo jeebku marka halkaas waa kuleetiga jeexjeexo wadacaa bidacwa اljaahiliya jaahiliyada habarwacashadeedana xadiidkan wuuna soo maray kitaabu ljanaa-isaan kusoo marnay maxalushaahidkiisana hadda meeshaas waxaa weeye wadacaa bidacwa aljaahiliya baabu qisati khusaaca khusaaca qisadeeda caddaynteedii buu u baab yahay khusaaca waxay ahayd qoladii markii nebiga iyo quraysh ay heshiinayeen reer beni bakarna quraysh xilfigooday galeen khusaacana waxay galeen xilfiga rasuulka sal l slam mar walbana waxay ahaayeen dad xoogaa dhanka rasuulka xoogaa u janjeero nimankaas quraysh baa dhib iyo ku haysay cadowgoodaas nimankaa reer bani bakare cadowga ku ah ayay mar walba ku soo hubay jireen marka de bani aadamku yani cadowgaaga cadowgiisa waa saaxiibkaayoo kala wayn ayb marka qoladan khusaaca xoogaa waxay u jilceen oo ay u garab jilceen muslimiinta ayb marka nebiga xilfigiisay galeen bani bakarna qurayshay galeen maka marka furashadeediina waxaa sababay fatxumakana waxay ahayd reer bani bakar ayaa waxay ku duuleen reer khusaaca qurayshna waa hubaysay khusaacana de nebiga dadkii xilfiga dhinaciisa ka galayay ahaayeen marka waa tii marka nebigu uu dagaalamayo marka makaba uu ku furtay nimankaa khusaaca ayaa nalooga ayaa laga sheekaynaya qaala xadaanaa isxaaq bnu ibraahim qaala xadaanaa yaxya bnu aadam qaala ahbaranaa israa'iil can abi xasiin can abi saalixin can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi sal ly slama qaal camru bnu luxayi bni qamica camru bnu luxayi bni qamicata bni khindif abu khusaacata khusaaca odageeda waay ninkay ku abtirsato waay ninkaas camru bnu luxayna xadiidka soo socda ku sheegi doona qaala xadaanaa abulyamaan wahuwa alxakamu bnu naafic qال أخبرnا شhعyب عن الزهري qال سمعت سعيiد بن المسyب qاal waxau yihi سعيid الbaxيiرaة baxiiradu اlatيi يمنc waa mida la celinayo darhaa candhadeeda n caanaheeda liلطawaaqiiti darteed baa dadka looga celinaya walaa yxlubha أxad qofna ma maalayo min الnaasi dadka ka mida aayadii suuraة الmaaئda ku jirta sowmayn ma jacl الlah min baxiiraة وlaa saaئbaة وlaa wasiilaة وlaa xaam wlaakina aladiina kafaruu yaftaruuna cala allahi alkadib baxiira marka waxaa la yidhaha xoolaha marka yani qaarkood in la maalo ayaa la celinaa la mancina maxaa loo diidayaa asnaamtaa loo maalaya ayaa la leeyahay dawaaqiidooda iyo asnaamtooda ayaa loo maalayaa neefkaas cid maalanaysaa ma jirto marka ayb waxaa dhici kartaa asnaamta markii loo maalo lagu shubana inay cabaan leanna shaydaan baa ku dhex jiro wsaa'ibatu saa'ibadana allatii midda weeyaan yusayibuunaha ay sii daayaan liaalihatihim aalihadooda ay u sii daayaan waa neef aan la raranaynin falaa yuxmalu calayha shay-un waxba la saaran maayo neefkii waa iska socdaa la taaban maayo lama fuulaayo rakuub lagama dhiganaayo lama raranaayo iyadana marka aanihada loo dhaafay waa markay doonaan hadday doonaan u qalayaan aanihadii waxaas ugu dhowaan u gowracayaan dadka qaarkood annaga laftirkeenna waa waa arki jirnay orgi la leeyahay ama wan buuran oo markaa yacni bari weyn oo la leeyahay neefkan wuxuu u joogaa sheekh hebel siyaare heblaaya la geynaya ee nagara looyaa neefkan sheekh cabdulqaadir loogu qalaa ama sheekh hebel loogu qalaa iyo waa arki jirnay ayb waxaanun bay la mid tahay nacam nimankaas waxoodana inay qalad noqoto annaga waxaanina ay sax noqdaan hal waxna ay yihiin hada maa yamshi maskaxdiisa qofkay ku jirta inuu ka bixiya waay waxaas naam ayb hadii ilaahaa kule qabri baa lagu dhigaa ilaahay ka cabsa naam waxyaabahaas ilaahay keyrkiis nadar loo galo shaqo mushrikeen waay ayb ma wax banaanna ma noqonayso ayb qur-aankana suurat lancaam iyo meelo badan ilaahay waa ku sheegay xoolahooda qaarkood inay islaam u nadri jireen qaarna ilaahay subxaana wa tacaala ayb xoolaha markaas sidaas oo kaleo difirka la dhaho oo yacnii sidaas oo kale la yeelo waxaa weeyaan wax caado jaahili ah falaa yuxmalu calayha lagu xambaari maayo shay korkeeda waxba lagu xambaari maayo wa qaala abu hurayrata qaala nabiyu sal ly slam abu hurayra wuxuu yihi nabigu wuxuu yidhi sala allahu alayh ali wasalam ra'aytu camra bna caamir bni luxay alkhusaaciya ayaan arkay buu yidhi ninkaas camr bni luxay oo khusaa khusaaco odageeda ah oo yacni ninkay ku abtirsata ah yajuru isagoo jiidaya qusbahu mandhicir mandhicirkiisa fi nnaari naarta dhexdeeda ku jiidayo waa markii la dheelmiyey nebigu sal ll slam ninkaabuu arkay isagoo mandhicirkiisa ku jiidayo naarta wa kaana wuxuu ahaa amninkan camru bnu luxay awala man sayaba sawaa'iba ninkii ugu horeeyey oo xoolaha difir ka dhigo oo asnaamta u sii daayo ayuu ahaa ninkan marka dabcan qisadiisa waxay ahayd waa baxay shaam iyo meelahaasuu tegey marka halkaas baa nin wuxuu arkay niman camaaliqa ah camaaliqada nimankii la dhihi jiray ee yahuudda ka saaray dhulkaasoo laayey oo nimankaas camaaliqadaabuu arkay oo asnaam iyo wax caabudayuu arkay sanamay soo siiyeen marka orodoo sanamkan qaad meeshaas geeyay dheheen waa yimid khusaaca marka iyagu maka iyo daafaheeday deganaayeen halkaas markuu soo galay sanamkiibuu soo qaatay kacbaduu agdhigay marka hubal hubal ayaa la dhihi jiray sanamka marna waxaa kaloo dhacday iyadoo marka kacbada dhexdeeda waxaa iskaga zinaystay isaaf iyo naa'ila nin iyo naag la dhihi jiray ayaa kacbadii ku zinaystay dhagaxuu ilaahay ka dhigay subxaana wa tacaala dhagax ayaa laga dhigay dhagaxii markii laga dhigay halkaasaa lagu tiiriyey marka kacbada agteeda si dadku ugu cibro qaataan oo ugu waano qaataan ayaan markii la joogay marka dadku waxay bilaabeen inay iyagii caabudaan banaan isaafkii iyo naa'ilihii wax marka kacbada dhexdeeda ku zinaystay iyo waxa dadku ay caabudayaan qaarkood aad aragto taariikh fiicanba ma lahan dad waxaa jira iyaada aada adduunyada dhexdeeda aada looga qadariyo oo aada loo weyneeyo haddana bacdu ahlicumad culummada ay leeyihiin taariikhdiisa lama yaqaanin taariikhdeeda aan la aqoonin maalan ninkan hadda magaaladan tantan la yidhaahdee masar ku taallo lagu ziyaarto la yidhah axmed albadawi axmed albadawi saddex malyan afar malyana isugu tagta meeshiisa saaxo weynin badan buu leeyahay ninkaas meesha lagu ku qabrigiisa lagu dhawaafo ee halkaas yani wixii xajka lagu sameeyo kale lagu sameeyo waxaad arkaysaa yacni qarnigii lixaad meelahaas bilowgiisa ahaabaa la yidhaahdaa kutubtii taariikhda ee taraajimta culummada lagu dhigay iyo owliyada kutubtii lagu dhigayna wax sheekeynaya lama haayo axmed shaakir wuxuu leeyahay baxdi dawiil iyo taftiish dheer ka bacdi waa waaye walacalahu wax jiraba inuunan ahayn baa dhici karta inay markaa waan arkay ayb meesha ninkaa uu ku duugaya waxaa ku taallo waxaa ku taal cag cag malaha shamiintada markay qoyaneyd oo kale cagta la saaray farihii iyo wixii baa ka muuqdo meeshaas marka yacni haddaad warsato dadka meesha joogo oo meelaha ila ilaaliyo maxay tahay cagtaa naga tagaa waxay ku leeyihiin qadamu rasuul wasaaradu marka saasay ku leeyihin qadamu rasuul rasuulka halkaan ma yimid haabuu ku leey rasuulka ma soo ziyaartay sheekhan ayb naabuhu marka waxay ilaahay ugu dhowaanayaan halkaasoo marka biyo qof allaale qofka meesha soo siyaarta biyoay u shubaayaan yacni siqaayo waayay leeyihin siqaayadii zamzamkao kale waxa marka innaga agteenna yaalla mararka qaar waxay noqonayaanba wax weyn ma noqonayo meelaha kale markaad fiirisan ayb ninkaa marka waxyaaba fara badan iyo waxaa laga yaabaa meelo iyagoo wax ku duuganba aan jirinba haddana in laysaga lu go-san yaha laga yaaba ayb marka ninkaa camr bnu luxay ninkaasu ahaa waxaa loogu abaalguday marka waxaa ilaahay subxaana wa tacaala ku abaalmariyey maadaama ninkii dhulkaas ilaahay ee kacbada ilaahay ku taalla ninkii shirkiga keenay uu yahay nebiga calayhi salaatu wasalaam waa la tusay isagoo naarta lagu cadaabaya ayb baabu qisati aslam baabu qisati islaami abi der baabu qisati islaami abi darin alkifaariyi radia allahu canhu baabu qisati zamzam nusaka qaarna baabu qisati zamzam bisa iska qoraya qال xdثna زayd huw بن أزm أزm ma idin dheer may may qaala xadaثna زayd xadiidka feri ku yaalo xadii h kuwaana la raba adi makuu dhigno زayd maxaa ku xigo hay h huw bnu akhzam qaala abu qutayba salmu bnu qutaybata xadaanii muana qaala xadaanii muhana bnu saciid maxaa idin dhigay meeshaas alqasiir qaala xadaanii abu jamra waa nasr bnu cimraan adubaci qaala qaala lana bnu cabaas alaa ukhbirukum miyaanan idiin sheegaynin biislaami abi dar abi dar islaamkiisa miyaanan idinkaga warramaynin qaala waxa uu yihi qulnaa waxaanu yidhi bala waa looga sheekeeyey marka ibnu cabaas qisada ma joogin qaala waxauu yidhi qaala abu dar abu dar waxau yihi kuntu rajulan nin ayaan ahaa min kifaar qoladaa ka dhashay fabalaganaa waxaana soo gaartay ana rajulan nin qad kharaja bimakata maka inuu ka soo baxay yazcumu sheeganayo annahu nebiyun inuu nebi yahay sheegaayo faqultu liakhii walaalkaybaa waxaan ku yidhi indaliqtag ilaa hada rajuli ninkan aad ayb kallimhu la hadal waatinii bikhabarihi sheekadiisana ii keen walaalkay baan diray orod ninkan aadoo la soo hadanoo warkiisana ii keen fandalaqa waa tegey falaqiyahu wou la kulmay uma rajaca waa soo laabtay faqultu waxaan idhi maa cindaka agtaada maxaa ah faqaala waxau ihi wallahi baan ku dhaartee laqad ra'aytu waxaan arkay rajulan nin ya'muru bilkhayri khayrka faraayo wayanhaa cani shari shartana reebaayo marka qofka caqligiisa qofka caqliga leh ee ta'aniga iyo deganaanta leh waxa fiican iyo waxa xun waa kala garan karaan ayb markaa ninkan markuu nebigii u yimid uu arkay waxaan arkay buu yidhi nin wax khayra sheegaayo oo amraayo waxaa shartaana dadka ka reebaayo faqultu lahu waxaan ku yidhi lam tashfinii min alkhayri khayrka igama daaweynin buuyh hahe lam tashfinii igama daweynin dhahaa min alkhabari sheekada iyo khabarka igama aadan daaweynin yacni si fiicanuu ku daawooba iiguma sheegin weli wax war duduura ii sheegtay fa akhadtu waxaan qaatay buu yidhi abudar jiraaban jiraab yani yani goosarad ama yani jiraab dambiil amase jawaan juuni oo yani ama callaal oo timira iyo wacasan iyoiyo ul ayaan qaatay uma aqbaltu ilaa makata makaan xaggeeda qaabiloon usii jeestay fajacaltu waxaan ahaa uu gudagalay laa acrifuhu inaanan garanaynin fajacaltu laa acrifuhu waxaan ahaa inaanan garanaynin wa akrahu waxaan nacaayay an as'ala canhu inaan su'aalo dadkii waa la baqayaa markaas rasuulku waa isaga laftirkiisa uu isqarinaya markaa wa ashrabu min maa'i zamzama biyaha zamzamkaan cabaayey wa akuunu fi lmasjidi masjidka dhexdiisaan ahaanayay qaala waxau yidhi famara bi caliyun cali baa isoo maray faqaala waxau yidhi kaana arajula hariibun ninku waaba nin hariiba u egyahay intuu isoo marayba wuxuu yidhi kaana arajula ninka waaba isaga oo hariibun nin soo galootiyo kale ah ninkan qaala waxau yidhi qultu waxaan idhi nacam haa nin hariibaan ahay qaala waxau yidhi fandaliq ila lmanzili nakaan buu yidhi guriga xaggiisa nakaan qaala waxau yidhi faindalaqtu macahu fandalaqtu waan tegay macahu cali baan maciisa tegoon raacay laa yas'alunii xaal uusa i weydiinaynin can shay-in shayna walaa ukhbiruhu aanana aanan u warramaynin xaalkayga anna waxba uma warramaynin isagana wax uma su'aalaynin falamaa asbaxtu markaan soo waabariistay qadowtu ila almasjidi masjidkan usoo ka lahay lias'ala canhu si aan xaggiisa wax uga su'aalo walaysa axadun axadna ma uunan ahayn yukhbirunii canhu mid iiga sheegaya isaga xaggiisa bishayin shayna igugu warramayo qof nebiga xaggiisa wax iiga sheegayeyna ma jirin qaala famara bii caliyun cali baa isoo maray faqaala waxa uu yidhi amaa naala lirajuli amaa naala miyounan yacni gaarin lirajuli ninka isagaa u jeedaa yacrifu inuu garanayo mansilahu mansilkiisa bacdu weli yani meeluu ku dego weli ma gaarin miyaa ninku qaala waxau yidhi qultu waxaan yidhi laa maya yani ninku meel yani shalay qariib u ah laakiin maanta amaa qofkii uu magaalada u yimid iyo wax amau raacaa amaa naala ay amaa xaana waay markaamaa xaana miyaan la gaarin waay ninkii yacrifu inuu garanayo mansilahu meesha uu degayo bacdu weli qaala waxau yidhi qultu laa baan idhi maya qaala waxau yidhi indaliq macii soo baxna keen qaala faqaala waxau yidhi maa amruka arrinkaagu muxuu yahay wamaa aqdamaka haadihi lbeldata beledkan maxaa ku soo geliyey qaala waxau yidhi qultu lahu waxau ku yidhi in katamta calaya ahbartuka in katamta haddaad iqarinayso calaya aniga aniga haddaad iqarinayso akhbartuka waa kuu sheegaya meeshan waxaan u imid qaala waxau yidhi fainii afcalu waan samaynayaa qaala qultu lahu waxau ku yidhi baladanaa waxaana soo gaaray annahu qad kharaja haahunaa meeshaan inuu ka soo baxay rajulun min yazcumu annahu nabiyun faarsaltu akhii walaalkay baan diray liyukalimahu si uula hadlo farajaca waa soo laabtay walam yashfinii min alkhabari khabarka igama uunan daaweynin sheekadii faaradtu waxaan doonaa an alqaahu inaan la kulmo aniga faqaala lahu wuxuu ku yidhi cali abudar amaa inaka adiga qad rashadta waad hanuuntay haadaa waa kan wejhii wejigeyga horteyda ilayhi isaga xaggiisa aan u socdo haadaa wejhii ilayhi haadaa kani wejhii meesha aan u socdo oo wejigaygu u jeedo ilayhi isaga xaggiisa waay fatabicnii ee isoo raac idkhul gal xaysu adkhulu meesha aan gelaayo gal fa innii anigu in ra'aytu haddaan arko axaddan qof akhaafuhu calayka aan kaaga baqayo qumtu waan istaagayo ila alxaa'idi dayrka ama derbigaan istaagaya agtiisa kaanii sidii aniga oo uslixu naclii kabtayda aan suubinayo yani aniga soo dabagal soo dabagal gurigaas ayaan gelaya haddaan arko wax aan kuu cabsado on kaaga baqo wuxuu leeyahay derbigaan marka istaagaya ma gelaayi waxaan iska dhigaay nin kabti ka go'day oo kabtiisii hagaajisanayo oo mar aad loo cabsanayo wambi anta adiga iska sii soco adma hore usii soco famadaa waa tegey wamadaytu macahu waan la tegey xataa dakala ilaa u galay wadakhaltu macahu aan la galay cala nabiyi sal l slam faqultu waxaan idhi icrid calaya alislaama islaamka iisoo bandhig facaradahu waa usoo bandhigay faaslamtu makaanii meeshaydaan ku islaamay yiri nacam markaa ninkii awalaan laba shay aan ka faa'iidaysanayna qisadan qisada shayga koowaad waxay tahay de qofka caqliga leh ama yacnii ta'niga leh wax ka fiirsanayo waxaa la arkaa inuu hanuuniyo ayb qofku marka uu xalaala markii loo sheego dadka laba nooc waayo waxaasaa jiro markii la yidhaha khabar markii la keeno dadku waa laba nooc qola waxay ku degdegeen waxaas wax ka jira male inay hore ka beeniyaan iyagoon aad uga fiirsanin qolana waa degdegane waxaa weye waday waa waa ka fiirsanaya wixii bal inay wax ka jiraan iyo in kale waxbay ogaanaya dadka marka waxaa ugu fiican kuwa ogaado wax raadiyo waxaana inay saxan yihiin inay qaldan yihiin fudaydkuma fiicno abudar marka sheekadan marka inu ka baaraan bay uu rabaa shayga labaadna waxay tahay dalabu lxaqi wa taxariihi xaqa inuu u baahan yahay juhdi in la raadiyo ayb igaan marka meel buu uga soo tegay meel buu yimid xaq raadis waay isaga iyo qisadii salmaan alfarisi iyo markaad fiiriso waxay kugu abuuraysaa xaqa in aad loo raadiyo inay tahay xaq raadin ayaa laga faa'iidaysanaa marka meeshaan ku islaamay buu yidhi facaradahu waa ii bandhigay ayb faaslamtu bimakaanii faqaala lii wuxuu igu yidhi yaa abaadar uktum hada alamra arrinkan qari warjic laabo ilaa beledika beledkaaga u laabo faidaa balagaka duhuurunaa hadduu ku soo gaaro annagii inaan soo daahirnay oo soo muuqannay faaqbil markaa ii imow adi waxaa tahay nin dhulkaan anagu dad dhulkan ka dhashaana laakiin adigu dhulkaan kama dhalanin iska tag dhulkaagii aad waagii aada maqasheen arrinkeenna uu soo muuqda imow ayb markaan waxaa laga qaadanaa waqtiga dacfiga iyo waqtiga cizada iyo quwadu dadku inaysa isku mid noqon karin axkaamtooda yani markaanna waa la dhuudhuumanayaayo yani waa la xeeladaysana ayb marka xoog laleeyahin waa kan laakiin qofku waxaa mushkila daraa marka ama yani fiqi xumo waxaa ah haddii uu rabo inuu u dhaqmo waqtiga uu dacfiga ku jiro haddii uu rabo inuu u dhaqmo waqtigii jizyada la qaadayayoo kale waa wareen waa doqonnimo iyo fiqhi xumo waay haddaad saas u dhaqantana aa baaba'aysaibnu taymiya marka wuxuu yidhahdaa kitaabkiisa asaarigu masluulka wuxuu yidhahdaa muslimiinta waqtiga cizigana waxay ku dhaqmaayaan aayaat aayaat lqitaalka iyo aayaadka dagaalka iyo yacni sheegayo in la duulo iyo ayay ku dhaqmayaan waqtiga wuxuu yidhi dacfigana waxay ku dhaqmayaan aayaatu sabri ayb saasuu leeyahay oo markaas yani waa duulaynaa iyo ma dhahayaan iyagoo ayagiiba tabartoodu daciifta halkaasaan aadaynaa meeshaasaan tegaynaa meleblaaya waa qabanaynaa iyo waxaas ma gelayaan ayb oo maxay samaynayan waa sabrayaan dalkooda dabcan waa difaacanayaan jihaadka difaaca isaga laa yushtaradu lahu shardu wax shardiga looma shardiyo ibnu taymiya isagaa saas yiri iyada laftirkeeda haddii balkaagii in ilaasho haddaad ilaashan kartaba laakiin mid kalean u socdaa iyo dhaaf fiqhina maaha waajib adiga hadda ku saaranna maba ahanba nacam ayb soo ma garanin fa jaa-a marka wuxuu yidhi ayb sidaan warjic ilaa beledika faidaa balagaka duhuurunaa faaqbil faqultu waladii bacadaka bilxaqi baan ku dhaartay laasruqanna biha bayna adhurihim ilaahan ku dhaartay wuxuu yidhi dadkan dhexdoodaan uga qaylinayo inaan islaamay waa muujinayo aniga fa jaa ila lmasjidi masjidkii buu yimid wa qurayshun fiihi qurayshna ay ku dhex jirto faqaala wuxuu yidhi yaa macshara quraysh inii ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu ana muxamadan cabduhu wa rasuuluh faqaaluu waxay yidhaahdeen qumuu ilaa hada saabi war ninkan saabi ah saabi qofka muslimay dhihi jireen u istaago u kaca fa qaamuu way kaceen fa duribtu liamuuta fa duribtu waa la igaraacay buu yihi liamuuta sidaan u dhinto yani ama fa duribtu waa la igarac ilaa an amuuta ilaa aan ka dhintaa la igaraacay oon dhimasho ku dhowaada markaa fa adrakani alcabaasu cabaas baa i haleelay nebiga adeerkiis fa akaba calaya korkeyguu kusoo dhacay ayb uma aqbala calayhim iyaguu ku jeestay faqaala wuxuu yidhi warwaylakum hooggiinna eh taqtuluuna rajulan ma waxaad dilaysaan nin min khifaar qoladaa reer khifaar ah wamatjarukum meesha aad ka tijaaraysataan wamamarukum iyo meesha aad martaanna calaa khifaar ninkaanna qoladiisa wahan ma nin reer khifaar aad dilaysaan tijaaradiinna dariiqa aad u martaanna iyaga meeshay degan yihiin ayb qolo walba si wax fahmaysa wax loogu sheegaan ayb meeshan aad ka tijaaraysataan ood martaan isaga dadkiisaa degan hadaad dishaan ma nabadgelaysaan idinkana faaqlacuu canii waa iga fuqeen falamaa an asbaxtu lhada berri markaan soo kallahay rajactu waan laabtay faqultu mila maa qultu bilamsi shalay waxaan dhahay oo kalean eri faqaaluu quumuu ilaa hada saabi fasunica bi milu maa sunica bilamsi shalay wuxuu laygu sameeya laygu sameeyey waadrakani alcabaasu waa ihaleena faakaba calaya waqaala mila maqaalatihi bilamsi qaala fakana hada awala islaami abi darin raximahu اllah islaamka abudar saasu ahaa markii ugu horreysa uu islaamo ayb ruqsadeeda marka isagii ma qaadanin dhibkan buu marka maray ayb wabilahi towfiiq sal allah waslam alaa nabiyina mxamed wala ali